kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwada ugu dooroon waxaa ka mid ah wafdiga madaxweynaha soomaaliya oo gaaray magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga booliska soomaaliya oo ka hadlay wiil siddeed iyo toban sano jir ah oo la sheegay in si afduub ah guri loogu hayay muddo toddobaad ah gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya oo faahfaahiyey shati ogolaasho oo ay dowladdu siisay bangiyo laga leeyahay turkiga iyo masar xildhibaano iyo sanataro muqdisho ku qabtay xaflad ay taau muujinayeen ra-iisul wasaaraha aan weli soo dhisin golihiisa wasiirada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin taariikhduna ay tahay afarta bisha toddobaad sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdii uu hogaaminayey ayaa gaaray dalka turkiga waxaana halkaas si diiran ugu soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka turkiga safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga iyo weliba qaar ka mid ah diblomaasiyiinta shisheeye agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya cabdiqaadir cali dige ayaa ka warbixiyey safarka madaxweynaha
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa waxaa si diiran usoo dhaweeyey wasiirka waxbarashada ee dalka turkiga mudane maxamuud osaar safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga mudane jaamac cabdulaahi aydiid iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta shisheeye ee dalkan ku sugan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo casuumaad rasmi ah ka helay madaxweyne rajab tayib erdogan waxaana wadahadaladooda xoogga lagu saari doonaa adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood amniga ganacsiga iyo iskaashiga miradhalka ah ee labada dal wadaagaan madaxweyne xasan sheekh intuu ku guuda jiro booqashada wuxuu la kulmi doonaa bulshada kala duwan ee soomaaliyeed sida jaaliyadda iyo ganacsatada si uu uga xog wareysto xaaladooda guud iyo horumarada ay sameeyeen sidoo kale madaxweyne xasan sheekh intuu ku sugan yahay dalkan turkiga wuxuu booqan doonaa dugsiga tababarada kumaandooska ee sbarta waxaana halkaas ku tababarta qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida ee dalkeenna
agaasimaha warfaafinta madaxtooyada oo faahfaahinayay safarka madaxweynaha uu ku tagay dalka turkiga booliska soomaaliya ayaa ka hadlay wiil siddeed iyo toban sano jir ah oo la sheegay in si afduub ah ay waa guri loogu hayay muddo toddobaad a faadumo cabduqaadir ayaa warkan sii dhammaystiraysa adigoo geyn karaa rugta booliiska labada talaabo kuu jirto in muwaadin soomaaliyeed intay lugi gacan ka xirto aad geed ku xirto waa dembi adag
booliiska soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho kusoo bandhigay ruux la sheegay in muddo siddeed maalmood ah uu ka maqnaa ehelkiisa taliska booliiska soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka ciidamada amnigu ay ka sameeyeen muqdisho lagu helay xogta cabaas imaan cismaan oo ah wiil siddeed iyo toban jir ah kana maqnaa qoyskiisa islamarkaana uu xirnaa qoys ku eedeeyey inuu ka xaday maacuun ay ku gadayeen dukaan ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha afayeenka booliska soomaaliya oo ay garab taagan yihiin wiilka qoyskiisa ka maqnaa iyo xubno ka mid a ehelka ayaa ka hadlay qaabka ay booliiska ku heleen xogtan
in muwaadin soomaaliyeed oo nool in inti silsilad lagu xiro geed lagu xirto lana yidhaahdo wuxuu cunanayaa la siinin wuxuu cabanayaa la siinin ayadoo lagu eedaynayo waxyaaba aan xaqiiqo loo haynin oo aan la baarin waxaan leeyahay muwaadinka soomaaliyeed ee siddeedda beri katiinadda lagu xiray ee lagu xiray meesha cidlada ah qabowgii iyo roobka ku da-ayey dhibaatada la gaarsiiyey ciidanka booliiska soomaaliyeed markii lagu soo wargeliyey waxay tallaabo degdega ka qaadeen qoyskii arrinkaa ku kacay waxaana la keenay saldhigga booliiska oo hadda ay ku xiran yihiin ee, dhibanihiina waa midka ay u jeedaan duruufaha adag ee ka muuqda muxidiin mustaf xuseen oo ka mid ahaa ehelka wiilkan ayaa sheegay in dhibaato loo geystay wiilkooda intuu xirnaa sidoo hadalka u dhigay gurigana lagu xirtay isagoo u dalbay cadaalad waddanka hadda dowladaa ka jirto Eh, waxaa ka jira eh, sal- taliya saldhigaa ka jira marka ninkii sii loo raadinayo markii markii dambe waa la arg shalay aragnay shalay koob iyo toban saac bar markaan aragnay meeshaa tagnay ninkii oo silsilad ku xiran oo meel cidla ah oo roob iskaga daayo meeshaan tagnay marka waxaan weydiinay ninkii oo ninkaan haystay marka odaygoo meesha soo istaagay annagaa haysano waa inoo haddee ga- wiilkaan maxaa saa u gasheen waa in marka waa weydiinay marka ninkaas lacag wuu naga qabaa haddii lacag qab idinka idinka qabaan waa saldhig inaa geysiin oo meesha la sheego oo annagana noo yeero marka ninkaas saasaa laga rabaa intaasaa laga haddaan sooma fiicno waa ninkan wax alla wixii laga rabo waa waa bixinaya diyaaraan lahay laakiin dhibaatadii asaga lagu sameeyey sideed maalmood oo xurriyad la'aana silsilaa lagu xiray roobaa ku da'ay xataa raashin lama siin waa la garaacay dad badanaa noo sheegay hadda waxaan rabnaa haddee wixii asaga laga rabo oo asaga xaqiiqa ah la ogyahay waa waa bixinaynaa laakiin dhibkii la gaarsiiyey waxaan ka codsanaynaa taliyaha saldhigga cadaaladaan ka rabnaa annaga afhayeenka booliiska ayaa tilmaamay in kiiskan ay u gudbin doonaan maxkamadaha ku shaqada leh isagoo ka degay falalka la midka ah adigoo geyn kara saldhigga booliiska toban tallaabo kuu jira adigoo geyn kara rugta booliiska labada tallaabo kuu jirto in muwaadin soomaaliyeed intii aad lugi gacan ka xirto aad geed ku xirto waa dembi adag oo aan u horgeyn doono maxkamadda cadaaladda si loogu qaado falkaa guracan ee uu geystay falka caynkan oo kale ah waa mid uu goobaha aan horey loo arkin balse taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay sheegeen in tani aan loo dulqaadan doonin islamarkaana ciddii ku dhaqaaqda laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan faadumo cabduqaadir aday tv-ga dalsan taliska saldhigga hulwadaag magaalada muqdisho
mahadsanid xildhibaano iyo senataro oo muqdisho xaflad ku sameeyey ayaa waxa ay taageero u muujiyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre maryan ladane ayaa warkan sii dhammaystiraysa
munaasabad lagu taageerayo islamarkaana hambalyo loogu dirayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ahayd mid aada loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qeybgalay madaxda kala duwan ee dowladda oo isugu jira xildhibaanada labada gole wasiiro saraakiisha ciidanka qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka dalka mas-uuliyiin horey xilal kala duwan uga soo qabtay dalka nabadoono culimaa udiinka ururada haweenka bahda fanka inta ay socotay xafladan ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay ciyaaraha kala duwan ee soomaalida ugu horeyn waxaa hadal ka qaatay qaar ka mid ah madaxdii kasoo qeyb gashay kulanka oo ugu horeeya gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda siciid jaamac qoorsheel ahna wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada
waxa weeyaan bulshada muqdisho ku nool ayaa garatay inay soo dhoweeyaan oo si gacmo furan ah iyo walaaltinimo ah oo dhaqaneen bulshada banaadir ayaa waxay garteen iyagoo iskood isku xilqaamay inay soo dhoweeyaan ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre Een, waxaana waxayaan kollayba dee furaha magaalada bulshadu iyada hayse ee laakiin sharci ahaan duqa magaalada haya ee bulshadu waxay leedahay furihii magaalada aada hawsha aad ka bilaabi lahayd ayaanu kuu dhiibnay maanta wixii ka bilaabma wixii horeo sharci lagugu dhiibay tii shacabkana naga guddoon ayaa maanta ay arrintu ballanku yahay marka waa soo dhoweynaynaa waxaan rabaa hambalyo inuu jeediyo iyo ammaan iyo bogaadin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii dadaal dheeri ah muujiyey si uu ku soo xulo ama soo xulay eh, shakhsi munaasab ah fii makaani munaasab baa la yidhaahdaa ee soo xulay prime ministerkii la sugaayey ee ah mudane xamse cabdi barre Eh, waxaan rabaa taas madaxweynaha inaan hambaliya bogaadin runtii aan idhaahday ammaan waxaan runtiisii dad badan is sheegeen ammaanaya dadkii xafladdan bulshada soo abaabulay ee qiimaha badan soo abaabulay oo ugu horreeyo wasiirkeennii hore mudane qoorsheel siciid qoorsheel iyo tiimkiisa ee xafladdan qiimaha badan ee bulshada soomaaliyeed bulshada caasimadu ku soo dhoweynayaan kuna taageerayaan ra-iisul wasaaraha cusub aad iyo aad baan u ammaanaya intaas kadib sida la wada sheegay ra-iisul wasaaraha waxa u yaalla shaqo weyn ayaa u taalla wuxuu yimid xilli aad iyo aad muhiim u ah aad iyo aad muhiim u ah oo runtii dadkeennii qaybo badan oo ka midii ay dhibaataysan yihiin waxaan ka soo qayb galay xafladdan oo loogu mahadnaqaya madaxweyne xasan sheekh looguna hambalyeeyaa ra-iisul wasaare hamse maxaa le madaxweyne sheekh xasan sheekh waa la doortay waxaan leenahay guul
maryan mahadsanid dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay shatiyo ganacsi siisay laba bangi oo laga leeyahay dalalka masar iyo turkiga war-saxaafadeed ka soo baxay bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in ruqsad siinta labadan bangi ee lagu ansixiyey shir ay yeesheen guddiga sare ee madasha bangi waa ee maamulaya bangiga dhexe ee soomaaliya oo kulan yeeshay sabtidii gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in guddiga maamulaya bangiga dhexe ee soomaaliya in ay shati ama leysan siiyaan labadan bangi isagoo sheegay in ay wax badan kusoo kordhin karaan hannaanka maaliyadda iyo kobaca guud ee dhaqaalaha dalkeenna
labada bangi waa sidaad ku aragteen war-saxaafadeedkaan sameynay waa labo bangi oo midna la yidhaahdo mister bank oo laga leeyahay dalka masar bangiga kalena waxaa la yidhaahaa siraad catalin bank iyadana waxaa laga leeyahay bangiga wadanka turki ha waa codsi ka yimi labada bangi oo muddo dheer imika ka hor ay u soo gudbiyeen bangiga dhexe labada bangiba iyagoo ujeedadoodu tahay inay ka shaqeeyaan markaa dalka soomaaliya oo ay adeega bankinka ama bangiyadu bixiyaan ay ka sameeyaan wadanka marka waqti bay qaadatay in la dhammaystiro codsigooda sida caadigaa bangiyada waa ka duwan yihiin ganacsiyada kale badankooda waayo ruqsadda ama shatiga ay ku shaqeeyaan shuruudo aada u fara badan baa lagu xidhaa waa maadaama hanti ummadeed loo dhiibayo lagu aaminayo waa in la hubiyaa inay bangiyadaasu adeegii keenaya yahay mid dalku u baahan yahay iyo dadku in ay leeyihiin wixii looga baahnaa baan in ay hadday tahay khibrad iyo adeeg hore looga bartay oo bangiyo ay bixin jireen hadday tahay xaggooda maamulka hadday tahay qalabkii iyo teknolojiyadii loo baahnaa ee lagu fulin karay adeeg bangi waxaasoo dhanna waxaa loo marayaa broseska ama hawshaa wakhtiga dheer qaadanaysa in la ilaaliyo hantida ummadda cidda ay ku aaminayaan inay noqoto bangi la hubo
labadan bangi oo laga leeyahay dalalka masar iyo turkiga ayaa noqonaya labadii bangi ee ugu horreeyey ee caalami ah ee la siiyo ruqsad ay kaga howlgalaan soomaaliya iyada oo bilihii u dambeeyey ay dadaal ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen ruqsad ay kaga shaqeeyaan soomaaliya guud ahaan warka subaxnimo aad ka dhageysanayseen idaacadda dalsan akhyaaray xilligan waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel